waxaan safar ku tagnay magaalada buura kabe halkaasoo safarka safarkaana ujeedkiisa waxaa maaragtay inaan qiimeyn ku sameyno xaalada nololeed iyo biyo la-aan biyo yari la sheegay inay ku jirto meesha laba maalmood ayaan halkaasi joognay inagoo la kulmay kulamo gooniya lagoona gooniya la yeelanay bulshada qeybaheeda kala duwan iyo maamulka kadib waxaan usoo gudubnay xagga iyo leego oo aan xalay maaragtay soo barinay marka kolley waxaan aragnay muur iyo leegaba hadda waxaa ka jira biyo la-aan oo maaragtay dadku ay aada uga cabanayaan deegaanaas waxyaabaaan kusoo aragnay waxaa kamid ah dhibaatooyin badanaa ka jiro oo ay ugu horeeyaan biyo yari aada dadku ay uga cabanayaan iyo sidoo kale daawo la-aan ayaa ka jirto marka dadku waxyaa dhibaa maadaama wakti kuraal lagu jiro xoogaa cudurra ayaa laga baqayaa inay maaragtay ay ma ay kacaan meeshana ma jiraan wax daawooyin oo saas u badan ma jiraan leega waxyaabaha waxyaaba yaryar oo m c h camal ka jira boostia laakiin hadda daawo saas u badan oo maaragtay meesha aan kasoo aragnay ma jirto inkastoo aan fursad fiican u helinaa meelahaas booqasho ku tagno meelaha caafimaadka magaalada leego laakiin buur ma jiraan wax caafimaad ah haba yaraato biyo yari zaa'idana way ka jirtaa labada magaa labada tuuloba degmada buura kabay iyo leego waa gartay meesha aad tagteen marka laga soo tago qiimaha ka waran maxaa biyaha qiimaha lagu helaya aada ku ogaateen wafdigeena dabcan qiimaha degmada buur foostadii waxaa la yihahday waxaa la yidhi ilaa iyo konton ilaa lixdan kuushin soomaali halka leego biyaha boqol ilaa iyo boqol iyo wax la jira ay ku sheegeen dad waa gartay wafdigiina marka maxaad ugu talagasheen dadkaas dabcan markii ugu horreysay maadaama ay tahay oo maaragtay oo wafdi heer wasiir ah oo maaragtay safar dhulka ah uu ku maro isagoo kasoo tegay magaalada baydhabo oo hadda xarun u ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya ujeedka ugu weyn aniga iyo wasiirka maaliyadda safarka aan kusoo galnay wuxuu ahaa inaan qiimeyn ku sameyno bal xaalada nololeed iyo biyo la-aanta kasoo yarayso deegaanada hadda aan maaragtay kuu sheegay sida degmada buur iyo deegaanka leego dabcan meelihii aan soo aan soo maaragtay aragnay oo aan soo marmarnayna biyo la-aan biyo yari ama aada u daran ayaan soo aragnay magaalada buur waxaa nala soo gaaray hay-ad ku socotay hay-ad international ah oo maaragtay qiimeyn ku sameynaysay biyoyarida halkaas ka jirta si ay uga jawaabto emergencyga biyo la-aanada halkaas ka jira laakiin degmada buur hakaba xoogaa fursada nagu yara darteed ma tegin meelaha maaragtay oo bulshadu ay joogto maynaan tegin laakiin dhibaato badan oo biyo la-aaneedna jirto dadkii odayaalka ama maaragtay qaybaha bulshada kulamada la yeelanay ayaa noo warbixiyay waa gartay marka warbixintan aada dhegeysateen indhihiinan aada wax ku aragteen maxaad qorshayseen marka maadaama wafdigan aad adiga hogaaminayso dabcan hadda markaan dib ugu noqono magaalada baydhabo ayaan maaragtay dadka ay khuseyso arrintaasi kulamo kala yeelo doono islamarkaasna aan aan rajaynano insha allah sidii arrimahaas looga jawaabi lahaa inaan go-aamo kasoo saarno haddii ilaahay insha allah waa gartay ka waran marka maxaad ujeedin lahaydeen dadka arrimaha ku shaqada leh xaqiiqdii waxaan ujeedinaynaa dadkan ku shaqada leh maaragtay gargaarka sida hay-adaha samafalayaasha iyo dadka muxsiniinta iyo maaragtay dhammaan dadka arrintaasi wax ka qaban karo inay maaragtay u dadaalaan sidii dadkaas ay biyo maaragtay ula soo gaari lahaayeen maxaa yeelay waxay dhibaato weyn ku qabaan biyoyarida halkaas ay ku hayso waad og tahay sida nolosha biyaha nolosha biyo la-aan ma ahaan karto biyaha waa nolo nolosha furaha nolosha waaye marka si dadka loo caawiyo in dadkaasi daddiiba awoodi leh oo maaragtay arrintaas awoodi karto ilaahay baa awood leh inay maaragtay gargaar biya la soo gaaraan insha allah marka laga soo tago marka biyo la-aanta iyo korgaladiina kale bal waxyaabaha kale aada la kulanteen sida ammaanka iyo maxaa kamid a dabcan hadda ammaanka goobihii aan tagnay hadduu iska fiicnaa okay waaye wax dhibaa malaha dhibaato ma jirta waa jidka dheer oo maaragtay isku isku xira buurhaka baydhaba iyo maaragtay leego xoogaa waxbaa laga sheeg sheegi jiray laakiin hadda insha allah wax problema hata aan kala kulnay ma jirin ilaahay maadiyo waa si fiican ayaan ku tagnay waanu kusoo noqonay hadda marka amniga waa hadda magaalada magaalooyinka dhexdoodana amniga waa iska fiican yahay alxamdulilah